dhegeystayaal v o eda waxaa idiinsoo gudbinaysaa waraysiga dhammaystiran oo aynu la yeelanay ku-xigeenkii hore ee madaxa ururka al-shabaab mukhtaar ruubo cali abuumansuur oo haatan xabsi guri ugu jira dowladda federaalk ee soomaaliya waxa uu isagoo ku sugan magaalada muqdisho khadka teleefonka ugu waramay haaruun macruuf
su-aasha ugu horeysan rabay inaan ku weydiiyo bal waxa weeyaan marka hore maxaa kugu kalifay xilligan inaad nala soo xiriirto oo aad go-aansato inaad nala hadasho walaal marka hore waan ku mahad celinayaa waraysigaas in adiga qaado adiga iyo iyo u eedaba waxaan kaloon u mahad celinayaa dadkii ka dhiidhiyey markii aniga laisoo afduubay oo amison isoo afduubeen dal iyo dibadba soomaali iyo kayrba xataa qodada beesha caalamka haysom oo kale shaqadiisuu ku waayey runtii isagana dadkaan umahad celin ayuu ku jiraa waa mahadsantihin baan leeyahay su-aasha haddaan usoo laabto anoo hoogaa hirgebsan oo yar xanuunsanayo waxaa igu kalifay waxa weeyaan walaal niman baa isoo afduubtay laba kun sideed iyo tobankii bishii laba iyo tobanaad ayaa la isoo afduubtay ilaa iyo hadda ayaan u afduubanahay aan telefoon lai ogolayn oon xuquuqdeydii asaasiga ahayd lai ogolayn wax kastoo bani aadan aqulahaa aan lai ogolayn marka taasaa kaliftay intaan noolahay oon wax dhihi karoon fursadaan helo in aan sheego waxa meesha ka jiro xaaladda aan ku suganahay iyo cidda sababtay xaaladaas waaye bal waxaad wax nooga sheegtaa marka hore amnigaaga iyo noloshaadu waa sidee ma sugan yihiin ah amnigu maraaxil buu soo maray markii hore ee laisoo afduubay waxa weeyaan waxaa la keenay muqdisho lix bilood xafiiska hay-adda nabad sugidda ayaa laigu hayay fahad yaasiin baa taliya ka ahaa lixdaa bilood marxalay ahayd muddo kale iyadana guri kalaa laigeeyey oo ciidan hore oo ila joogay waxay ahayn ciidanka waan la dhaho waa ishaamid ahoo nin kale uu wato oo saddex magaalo laga soo kala qaaday gaalkacyo iyo cadaado iyo dhusmareed baa muddo i hayay niman iska maleeshiya fawdaawiyiin baa ku badnaa waa kuwa qorkayda isku habadeeyey oo qorkayda nin lagu dilay bedelay oo guri kale i keeneen isla warantiibaa la igu soo wareejiyey ammaanka ta iyo tan noloshaba ma ku dhihi karo way sugan yihiin kuma dhihi karo oo ma ku dhihi karo waa gar waxaan rabaa waraysigani waa waraysigii ugu horreeyay aad bixiso tan iyo intii aad ka soo baxday shabaab tan iyo intii lagu xiray muddo aada u dheer weeyaan waxaan waxya rabaa inaad bal dib u celiso dadweynaha maalintii lagu soo xiray iyo sidii lagu soo xiray iyo ciddii kusoo xirtay walaal maalinkii laisoo xiray waxay ahayd laba kun sideed iyo toban bishii laba iyo tobnaad saddex iyo tobankeeda oo khamiis ay tahay ay ahayd ka hor intaan laisoo xirin ninka joogay amisom secretary u joogo ethoobiyaanka ahaa ayaa wuxuu sameeyey dad buu iisoo diray oo kadib waa i wacay oo waa ii hanjiray waa ku xirayaa wuxuu igu yiri anigu qolada muqdisho farmaajo iyo waxay dhahaan baan yeeli doonaa ogow waxaan ku idhi dadna waynala joogeen oo markhaatiga maanta waxaan ku idhi sidaad oo kale maanday kuma joogo wadanka iman xiri kartid murashax baana ahay si sharciga meesha ku joogo kadib maalinkii lshirqoolayay waxaa la shaqeeyey iyaga cabdulqaadir shariif sheekhuna ninka la dhaho baarlamaanka markaa joogay isagaa i wacay murashaxiinta oo dhan baa la wacay imow buu iyiri waan irid baabuurkaygaa ugu dambeeyey iradii markay baabuurtii wada galeen kaygii ganjeelkaa lagu xiray si uuna u gelin ganjeelkiibaa qaba la siiyey banaankaa lagu reebay kadibna etoobiyaankaa igu soo qamaamay ciidan labaska amisom xiran bay ahaayeen kadibna iyagaa saas igu afduubay jibdil bay igu sameeyeen hantibay iga dhaceen dukumeentibay iga dhaceen saddex saacadood bay ihayeen saddex saac kadib adigu shan saac iyo hoogaa bay ahayd markii sideed saac iyo hoogaa markay tahay ayaa saadiq john baa yimid hortiisana ciidankii haramacada oo weerarkeeda xoogiisa loo keenay baa joogay waa la murmay oo cabdisababaa loo qaadi iyo muqdisho a loo qaadi bay ku murmeen korkayga waxaa markii dambe sara martay muqdisho in la isoo qaado marka dadka isoo xiray waa amisom gooni ahaan etoobiya secretary la dhaho waa gar- markaasidii waa gar- eh, marka maxaa lagu soo xidhay aan kaa dhexgalo horta maxaa la in- ii soo in- xidhay intaana sababta u inaanan gudbin meesha ka tartamin inaan sa- intaad sababta Waxaa u la ii soo gudbin xidhay koonfur galbeed in la afduuba doorashadeeda waxaa la ii soo xidhay toddobaatan iyo toddoba cod oo koonfur galbeed ka iman doonto in sida la rabo loogu tasarufo kadibna lagu guuleysto oo lagu soo laabto ayaa la ii xidhay meesha dad urashaxeena lagu soo xidhay Eh, meel haddee doorasho lagu aamini karaba ma ahan marka meesha meel doorasho ay ka suurooreyso ma ahan waa Waayo.
meel waaya iisug marka Abiy Axmed Waayo, hoos wax yar oo iisug marka.
gacanta uu ku haysto weeyaan oo nimankaan uu haya waayo wax yar iisug marka n waxaad ku doodaysaa adiga in sababta lagu soo xira ahayd in lagaa joojiyo tartanka n maxaan ku idhaahdaa eh, sida aad- aad sheegtayna codadka ka soo baxaya koonfur galbeed ee dhinac lagu hubsado Eh, eedihii waxaan rabay wax yar inaan ku laabtay yaa doonaya inay adisababa lagu geeyo ma etoobiyaanka mise soomaalida maya etoobiyaanka generaalka meesha joogay wuxuu rabay in la iiqaado adis ababa bada magaalada oo dhan habad bay noqotay iyaga naftooda way yaabanaayeen argagax aad u badan baa ka muuqday marka waxaan isidi waxay rabeen inay iyagu gacanta ugu hayaan oy xagga ii wataan marka kabacdi go-aankii wuxuu noqday xamar in lagu keeno bal halkaa ka bilow keenistii xamar iyo een, maxaan ku idhaahdaa haddii su-aale lagu weydiiyey haddii shuruuda lagu soo hordhigay wax lagaa codsaday haddii jiraan saadiq joom bay iisoo dhiibeen saadiq muqdisho uu keenay guri madaxtooye agteeda ku yaalo telefoonu la soo baxay wuxuu u yiri magaaladii xabad baa ka socoto baydhabo waa kana meeshaan aad joogtaa dadkii kacdoon baa jira adaa waxaan kiciyey adaana damin kara dadka la hada oo xabadda joojiya dhahu igu yiri waa gartay marka waxaan ku iri xabadda idinkaa bilaabay jooji anigu xabad ma bilaabin magaalada ammaan bay ahayd intaadan iman adaa qasaye cidna la hadli maayaan ku iri halkee ka hadal buu ku dhahay ma idaacadda dowladda mise een, waraysi bixi buu ku yidhi?
idaacad lahada telefoon unbu ila soo baxay hadal oo dadka xabadda joojiya oo waa nabad qabaaqo kan waaya dhahu igu yiri ayaan ku iri ma iga sugaysid habadana magaalada nabada ee alaa bilaabaan ku yiri habada dowladda soomaaliya markay ku soo xirtay oo lagu keenay xamar ee mas-uuliyiin ama ha aadaan kuwa ee, dowladda dhexe federaalka rayidka ama laamaha amniga intay kusoo hor fadhiisteen ama xeer ilaaliya maku yidhi ee, sababtaanaan kuu soo xirnay eedaan kugu soo ogaynaa waxaanaan kugu haysanaa haddii horta reer ilaaliyuhu intuusan xabsi igu iman soo qaanuunku ma ahaan lahayn marka horeba in warqad la iisoo jarto anigu si sharci ah baan u tartamay Eh, shuruudo ayaa murashaxa loo soo dhejiyey koonfur galbeed Eh, shuruudihii baan buuxiyey shahaadaan qaatay si sharci ah oo toosan baan u socday cidna wax ma aanan yeelin Eh, horta heer ilaalin iyo haddii lasoo maraayo sharci markaa soo ma ahayn marka xabsiga kadib aa lasoo mari laha marka mar meeshii ugu horreysee lagu geeyey marka wa- wax yar si kooban waad uga hadashay su-aashii ugu horreysay halkee lagu geeyey oo lagugu xiray go-aankaasi yaa bixi xafiiska fahad yaasiin baa lagu xiray qol ka mid ah bal marka aan hay-adaas tegay qol sanbarosho taliya uu deganaa Ah, qol ku degan baa laigu xiray sagaal biloodna meeshaasaan ku xirna waa gartay inta lagu haynayo iyo maxaan ku idhaahdaa intaad meesha joogto wax xuquuqaad leedahay ama aanad lahayn eeda lagu haysto hadday jiraan haba yaraatee cid kuu sharaxday ma jiraan ma jirin eh, fariimo qaab daran oo isoo gaarayay way jiraan ninkan u ama sidanaan u haynaynaa ama wadan kale in loo tafxiilo ha ogolaado iyo waxaas waa jireen Eh, taasna waxaan ku idhi marba ugaaskayagu ii yimid ogaas waxaan ku idhi anigu qadiyad qabiilna uma xirni qadiyadaas guudaan u xiranahay waxba hadda la idamiinan maayo tuug maahi Eh, meel baad u safraysaan waxaan ku idhi anigu wadankaanaan leeyahay kaanaan ku dhashay una dhashay kuna dhiman doonaa insha allahu meel kale uma socdaan ku idhi marka ugaasku markaas m- fariin ah miyuu kuu keenay haddaad rabto dibadda waddan dibadda lagu geynayaa saas miyaad ka dareentay haa waxaasaa la ogol yahay waa i yidhi anaaba u sheegoo ku idhi ma ogoli weliba waxaan ku idhi wadanka kasta wadankuu yahay hadduu qolkan soo dhex galo waxaan ku idhi waa ka guuraya dowladdu si toosa ma kuu tiri waddan kale ma ku geynaa may ku dheheen iyagu oo wayba dhuumanayeen oo si uun qolo dalaala bay isticmaalayeen dee wuxuu qofka hadduu gardaran yahay kumaba hor iman karee waa dhuu dhuumanaya intoosba iguma ay imaay waay waxaan rabaa wax yar dib inaan kuu celiyo markii shabaabka aad ka soo baxaysay labada kun iyo toddobiyo tobankii bishii ogost dagaal baa dabcadeeda dhex maray kabacdina waxaad isku dhiibtay mas-uuliyiintii dowladda ee xudur kabacdina xamar baa lagu keenay muddadaa hore intaan lagu qaban ee aanad baydhabo ku laaban si aad u tartanto heshiis lagula galay miyuu jirin sababtoo ah xilligaas nin xoraad ahayd meeshuu doono mara dibadda waddankaad uga baxday waad soo laabatay baayo bakool baad ku laabatay waa tartantay xafladaad qabatay heshiis lagula galay miyuu jira markaas aad ka soo baxday shabaab bishii ogost labada kun iyo toddobiyo tobankii adigu warkaas waa dheer yahay hadda ma wada geli karo waxbaan ku heshiinay wax kasta oo aan ku heshiinay way ka baxeen waana niman niman macruuf ku ah way ballanka baxyadu oo runtii aada macruuf ugu ah halkaan baydhaba aaday ma aanan dhuuman si cad baan meeshaan uga safray nin la yidhahdo jaliil xuseen baa joogay baabuurkiisaa lagu qaado elbaka lagu geeyey meeshaan tegey kadib markaan tegey ay qiimeeyeen sida laisoo dhaweeyey iyo qaabka bahasha ay u socoto ayay warqad iga soo daba tuureen oo ay leeyihiin ma tartami karo warqadu ma ahayn warqad dastuur haysata wasiirkii amniga markaas joogay baa qoray warqad dastuur iyo iyo sharci iyo wax ay ku fadhida ma ahayn anigoo koonfur galbeed baan ka tartamayay shuruuday dhigatay waan buuxiyey waxaan uga baahnaa ma jirin intaas weeya waa gartay waxaan rabay inaan ku weydiiyo hadda xilli doorashaa lagu jiraa doorashadii heer qaran xildhibaanadii la dooranaya aqalkii sare waa la doortay kuwii aqalka hoose waa la dooran rabaa dhowaan seed u aragtaa ma la socotaa horta wararka dibadda ee siyaasadda haddaad la socoto seed u aragtaa doorashada hadda iyo say ku socoto
soomaaliya afar sa afar sano oo igu dhacday gashay runtii awooddii iyo daaqadii iyo dhaqaalihii iyo maskaxdii lagu difaaci lahaabaa gudaheeda lagu soo celiyey hebel weerar iyo hebel sooxir iyo hebel qabo iyo hebel yuu tartamin iyo guudkan kula tugnayo waa ku istaagnay iyo waxaasay ka bixi waayeen qoladii meesha qabsatay anigu horta guud ahaan soomaalida waxaan kula talinayaa inay doorashadooda ay dadkooda ay doortaan kuwan dawladda ahu waxaan leeyahay iyagu saddex meel baad farageliseen waa baydhabo waa jawhar waa dhusmareeb saddexdaba maanta waxaa ka taagan waa la arkay amni ahaan ay udib mareen udib dhaca amniga ku dhacay dib u dhac oo waxaa ku dhacay dhaqaale dib u dhac dib u heshiisiintii oo dib u furatay in waxaan kula talinayaa inay dadka faraha kala baxaan dadka waxay rabaan ay doortaan hadday meesha wax ka helaan ka qaataan hadday waayaanna ay ay ay ay kuwii ka horreeyey say yeeleen ay ogolaadaan baan kula talinayaa reer koonfur galbeed waxaan leeyahay maanta doorashaa la joogaa idinku dadkiini runtii waxgaradka ahaa sida barsool jawaari iyo afar gudoomiye baarlamaan baan ku sheegay haddaan la wada diidanayn badankooda la diidan yahay inay tartamaanba fiiriya reer waqooyi dadka usoo baxay professor cabdi ismaaciil samatar iyo cabdi xaashi iyo dadka usoo baxay arka hal kursi baan arkayay laba professor iyo hal dhakhtar ay ku tartamayeen dala meesha taaley baan ka arkayay dadka reer waqooyi usoo baxay arka jawhar dadka hadda kasoo baxay arka dadka kismaayo kasoo baxay arka dadka buusmareeb kasoo baxayna arka dadka idinka laidiin soo saarayna fiiriya intaa markaad fiirisaan xisaabaa idiin soo bixi doonto inta dhiman yaan la idinku darin dadkii idinka doorta alhaweene farmaajo laba sanuu ku darsaday rag baa diiday waa la diiday idinkuna waxay dulnaya diida adduunka wax badan bay shacabku diidaan shacabku waa awood ilaahay subxaana watacaala awood buu geliyay hadday gartaan weeye waxaan kula talinaya anigu saas dad baa u haysta milkiilayaal inay yihiin waxa la isku dilayo annaga naloo dilayo dad baa naloo dilay runtii hadda markaani la isoo xilay dad baa lagu laayay meesha waa dhogay intaa waxa loo samaynayo waa in lasoo laabto waana qubaa soo laaban maayaan anigu waxaan leeyahay dadka u cadaynaya insha allahu tacaala soomaalida oo dhanba meel kastay joogaan farmaajo ha soo celinina hal codna ha siinina reer koonfur galbeedna waxaan leeyahay hal cod ha iska siinina waay taageerayaasha farmaajo iyo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne lafta gareen waxay ku doodi karaan markay hadda hadalkaaga dhegaystaan inaad tahay nin la xiray nin caraysan nin kursi laga hor istaagay oo maxaan ku idhaahdaa caradii ay ka keenta hadalka jawaabteeda wa wa waa suuragal aniga haba la isoo xiree lafta gareen waxaa laqumanaa dadkii inuu horumariyo ammaankooda uu hormariyo dhaqaalahooda uu hormariyo marka laysoo helay anigu buuragab iyo baydhabo lixdan kilomitr baa isku socday maanta ma isku socdaan marka laysoo helo wada igu dambeysay laba wadaa raashin loogu keeni jiray uraajooma iyo elbertaka kala yimaado midna sagaashan ay tahay midna boqol iyo ziyaado labadiiba hadda waa laga soo xiray oo waa ka go-an yihiin madaxweynaha qudbooyinkiisii waan la socday oo waajib buu tegay xudur buu tagay oo wadooyinkaan idin fura kana yeeli kana yeeligiisa waan maqlaayay waajib buu tagay oo tookadan tookada ama dhuulka marayo lugta kuso lugtay ku socdaan imanaya waa ku laabtay lugtiisa kuma tegin sidaa hadda ugu dambeysa sagaal gaariyo raashin cusub dadkaa goodoonsan in la gudayo waa la socdaa aad baan uga xumahay waxaan rajaynayaa in laga bixi doono bani aadan baan ahay waan adoon kala laakiin waxa aan ka hadlayaa waxay tahay warkaas lay dhihi lahaa intaan cabdilcasiis wada tartanmo hadduusan suuqa iiga fayn lahaa ha waxaa lay dhihi lahaa waa nin araysan maxaa u diidaysan suuqa su-aashaas waa noolyahay saadi cudoon baa warsaday markuu isoo waday meeshaan i keenay baan ku yiri war waa la tartamayay lacag badan baad haysateen maxaa idin hor istaagaan ku idhi oo oo lacagtiina ugu guuleysan weyseen waad etoobiya ugu adeegsanaysaan waa noolyahay ha igu deeniya maanta waxaan hubsanay buu yidhi hal codna inuusan meel kala maraynin laakiin war aan sax arin buu sheegay oo u yidhi dadku rabitaanku ugu dooran maayaan baqdin bay kugu dooranayaan baqdin baqdinkaan ka baadi'inaynu yidhi baqdinna ma jiro rabitaankooday ahayd neerbeedi shaksiyan uma haysto uma haysto laakiin waxaan rabay inuu tartamo oo oo oo aan aan qasab meesha lagu geynin baan rabay way shaksiyan uma haysto reer ahaan uma haysto waxba kale uma haysto waay waxaan rabay inaan fursad ku siiyo oo kale markii lagu xiray ee lagu soo qabtay taageerayaasha dowladda dadka taageersanaa in lagu xiro xarigaagana raalli ka ahaa waxay ku doodeen taageerayaasha dowladda iyo kuwo kale waxay ku doodeen mukhtaar roobow siduu shabaab uga soo baxay marna ma aynaan maqlin isagoo naqdinaya jihaadka gacanka hadalka ku salaysan marna ma aynaan arkin isagoo cambaaraynaya al-shabaab oo dhahaya waan ka haray jihaadkii gacan ka hadalka ku salaysnaa fursad haddii aan ku siiyo hadda maxay tahay aragtida aad ka qabto jihaadka gacan ka hadal ku salaysan iyo urka al-shabaab labadaba shabaab isagu insha allahu tacaala anoon anoo xur aho waxay iyagu dhahaan ka jawaabi karaan arrinkooda ka warrami doona laakiin waxyaabaha iyagu ay sheegayeen anigu intaas ma maqle waxaan maqlay ninkii markaa joogay booliiska oo asluubta joogo uu sheegay laba dukumeenti baan ka hayaa uu dawladda dhexe uu soo faraanka uu dhahayo inaan habeenkiiba boqol shabaab aan keenayo inagoon qaanuun la marsiin aan gurigeyga geysanayo oo aan doorashada ku boodin rabo in axmed madoobe uu iisoo farayo diyaarada hub ee igu soo daldalayo oo aan magaaladii ku dejinayo waxaas oo dhan ordiga ka weyne waxa oo dan lagala haayo unbay ka ahayde waxba oo asaas rasmi ale ma ahayn shabaab meeshaan kusoo kala tagna anigu cidla igama saarine anaa ka tegay kala soo weeraray markaan kasoo tegay shan san iyo toddoba bil baa u dhexaysay wiilashaygaa ku dhintay oo farmaajina wiil kagama dhiman oo xasan khayro markaa jaweyne kagama dhiman marka waxyaabaha qaarkooda runtii waxaada jawaab badan u baahan maaha laakiin mawduuca shabaab muxuu yahay iyo maxaa la isku hayay iyo taas insha allahu tacaala haddaan noolaado waan ka hadli doonaa
qodobka ku saabsan laakiin waxaan ku darayaa walaal qodobka ku qodobka ku saabsan jihaadka iyo gacanka hadalka in dagaal wax lagu raadiyo taas walaal horta maxaad ahaysaa iyada kelimaad noo qoray markaa nimid waad ogeyn doona intaas adoo dhahda mooyaane war kale gaw iyo gash male intiina meesha aan ka sheegnay kadibna runtii iyaga naftooda aniga haddii lagu dhaho war hubka iska dhig lagu dhaho war nabad baan wax ku raadinaya dhaho nabad wax ku raadi haddana markaad nabadii marto haddii lagu dhex fadhiisto haaruun maxaa iman karo weliba adaa isoo xasuusiyay hadal muhiima baan soo xasuustay doorashada intaan ku jiray saad maanta waa nool yahay ha igu beeniyo waa isoo wacay wuxuu igu yidhi codadka oo dhan haddaad hesho lagu aqoonsan maayo warkaa macadiya faahfaahi ma maqlaysaa ha ii faahfaahi codadka koonfur galbeed baarlamaanka oo dhan hadduu ku doorto boqol afartan iyo sagaal bay ahaayeen aan u malaynayaa wuxuu yidhi dawladda iyadu aqoonsan mayso marka maxaad ugu jawaabtay wuxuu kaloo igu yidhi haddii lagaa raayo oo lagaa soo badiyana dawladda kusoo dhex noqon maysa laba marka waxa waxaa kuu furan uu igu yidhi saaxiibadaadii hore inaad aado mana kuu sahlinuu igu yidhi taas macnaheeda nabad wax ku raadi haddii nabad in lagu dhex fadhiisto saas lagu leeyahay weliba lagu leeyahay adoo qasban saaxiibadaadii hore aad meeshaas uma dawladaa ka hadla mise milkiilaha saad lagu sheegaa run aho waxaan isagaa iskale oo wax mise wax oo soomaaliya ay leedahay waa ma iisheegi kartaa ninka saas aniga ii galay oo saas igula hadlay hadda wuxuu ol olaynaya inuu beledweyne ama jowhar intuu tago oo baarlamaanka xildhibaan ka soo qaato oo baarlamaankii soomaaliya uu shalay uu beenta cad u sheegay isagoo qol igu hayst yidhi ma arag uu dhex fadhiisto oo ku-xigeenka baarlamaanka uu qaato oo boorasadiisii yareed ula dhex fadhiistuu rabaa kawar waa gar waxaan rabaa qodobka ah inaad shabaab aad ka soo baxday dagaalka aad ka soo horjeedo hadda haddii lagu sii daayana qof nabad wax ku raadiya aad tahay inaad arrintaa fursad aan ku siiyood bal u kala caddayso mowqifkaaga dadka soomaaliyeed mar kale aan fursad ku siiyo
horaan u caddeeyey kaas walaalahaad inadoo aada umahadsan hadda kaas xabsi ku caddayn maaye horaan horaan u caddeeyey kaas wararkaygii dib u raaco quri mowqifkaygana weligiisaba waa caddaa anigu nabad baan wax ku raadiyey waana ku raadin doonaa haddaan la iqasbin haddaan la iqasbin walaalow marka dhaxal aabaha aad kasoo gaartood leedahay uu nin shaksi a ku leeyahay haddii dadkao dhan ku doortaan lagu aqoonsan mayno annagaana wixii haysana haddii lagaa soo badiyo dawladaan ma soo baxmaraysid mar dambe waxaa kuu furan uun doolkii inaad ku laabato taas haddii waa xaliitaabado waad garanaysaa laakiin anigu qof nabad wax ku raadinayaan ahay qof ogol baan ahay in la tartamo wixii ilaahay dadka kala siiyo la kala helo dhib uma arko saas weya
marna intii aad banaanka joogtay iyo intii aad xirnaydba marna ma ismaqasheen madaxweyne farmaajo telefoon ma kugula hadlay ma ku qaabilay ilaa sidii aad shabaabka uga soo baxday oo duurka markaan ka imimiya ha markaad duurka ka timid marna miyuu kusoo wacay oo ma kula sheekaystay xaaladaada ma ku weydiiyey hadallo ma isdhaafsateen ama toos ma u kulanteen ama telefoon ma ku wada hadasha ha ilaa lix mar baan kulanay waa garta wax bal ma noo faahfaahin kartaa kulamadaas baanu ka wada hadalnay hadalkiisa aad buu u macaanaa laakiin wax tanfiida yacni wax fulin ah ma uuna lahayn waa garta markii hadda ol olaha aan galayna mar buu iisoo diray allaha u naxariistee nin dhintay ugaas maxmed weli oo lawada yaqaano ugaasku waa ii yimid farmaajo ay soo diray wuxuu codsanayaa buu yidhi inaad muqdisho kulaabatood u tagto waa garta marka dad baaba nala joogo maanta nool waxaan ku ii dhib ma lahane aan wada hadalno aan ku ii anigu ma soo dhuumane bal aan wada hadalno waa wada hadalno telefoon baanu ku wada hadalnay wagar wuxuu igu yidhi soo laabo waxaan ku yidhi madaxweyne dhib ma lahane warqadaad soo saarteen waxaa ku qoran inaanaan tartami karin warqada ma ogtahay baan idii hoogaa waa ka warwareegay waa garta kadiba waxaan ku idhi nio dastuurka waxaa ku qoran nin kasta oo soomaaliya waa la dooran karaa waxna waa dooran karaa laguma dooran karo macnaheeda waxa weeyaan muwaadin ma tihid weeyaan maxkamadna ima dhigine shaksi baa yidhi waxaan ku idhi warqada ka laabta waana imanaya kadib madaxweynaha wuxuu dhaafi waayey khalad baa dhacay horta imow khalad baa dhacay imow intaasuu dhaafi waaye su-aasha kale la isweydiin kara sheekh mukhtaar waxa weeye waraysigani maadaama sidaa sheegay uu yahay kii ugu horreeyaad bixiso ilaa intii aad ka soo baxday al-shabaab bal si kooban maxaad ku kala tegteen adigii al-shabaab shabaab waa kala tagnay oo horta markaan muqdisho imid iyo markaan kala tagnay sanawaad badan ayaa u dhexeeyey horaan u sheegay kuwadii aan iyagii iskhilaafnay horaan u sheegay inaan aqiida ku kala tagnay dadkuna aqiida isku fahma ama ku kala tagaa iyaguna way ii qirsan yihiin inaan aqiida ku kala tagnay ma inkirayaan oo horta nimanka aqiidaan ku kala tagnay kadib anigu deegaankaygaan iska tagay oon iska joogay duruus baan ku akrinayay meeshaygaanoo iska joogo ilaha qadarkiisa waxaa dhacday dhacdooyin badan oo waxyaabihii aan uga soo tegay wax kamida ah waxaa kamid ahaa anoo duurkaas joogo sheekh cabdilqaadir gacmay baa la dilay raxmatullahi tacaala caleyhi sheekha markii la dilay waan ka hadlay haddaad xusuusataan wada codkaa inaad ka helaysaanan u malayn warkaan idi sheekhu waa shahiidul mixraab dawri baa lagu dilay nin muslim oo tukanayo la dilay cumar ibnu khataaba igu horeeyey kan dilayna gaalkiibuu ahaa abudul almajuusi ninka sheekh cabdiqaadir dilay waxaan ku iri shaqadii majuusiyeed buu qabtay shaqo muslim ma qaban ade iyaguna sheekh cabdiqaadir oo tukanayo foko isam bay ay salaada ku dileen ay maanta tirsan yihiin ay sheekh cabdiqaadir dileen anna shadiidul maxraab baan arkaa marka meesha lagu kala tegay haaruunow kan nafteeda kamida waxyaabaha kaloo cajiibka aho inaan kuu sheego ay tahay waxaa kamid a hadda marka laysoo weerari karay anoo meesha iska joogo duruus akrinayo ayay maraykanka iga qaadeen lacagtay isaaleen markii lacagteeda qaaday rag badan oo maanta aan rajeynayo inay dhegeysan doonaan oo aan qaar badan nolol aan kuqaar waaba dhinteen allah unaxariisanta dhimataye ayaa isoo waceen markaan saas leeyahayna walaal haaruun anigu iyagaa i gaalaysiinayo anigu gaalaysiin maayo muslimiin khaldan inay yihiin baan uhaystaahe ma gaalaynayo laakiin iyagu way i gaalaysiiyaan inay i gaalaysiiyaan nafteedan haddana inaan adigada ku kala tagnay waxay igu qireen bay kamid tahay anigu gaalaysiin maayo egiibaa isoo wacyo waxay igu yidhaahdeen maraykanka lacagta kaa qaaday waxaan rabnaa inaad beeniso aad tiraahdo lacag la igama qaadi karo anaa u baahan way isaarnaanaysaa kir baa la idin yiri waa isaaran tahay anaa raba sidaydaan ku rabaa waa idin layn doonaa waa noo tahay dhebe uur dhihi maayaan ku iri marka horena isaara ma dhihin iga qaadana ma dhihin dhihina maayaan ku iri markaasay igu dhaheen dhiigaagaa banaa qaar iyagii kamid ay igu dhaheen dhiigaagaa ku banaanaanayo uur waxaan ku iri dhiigeeya kelimo maraykan loogu jiwaabo baadin ku banaanaado uuru banaanaayo iga tagaan ku iri
yaa yaa ku dhahaya saasoo kusoo wacay yaa ku dhahaya saasoo kusoo wacay waa rag rag rag iga dhex joogo ani hadda magacyadooda sheeg sheegi maayo waa rag badan oo lama aho iyagu weliba naseexayba ka ahayd saasaaba la toosnayd waxay lahaayeen qaarkooda qaar iyada toos ugu fakeraya qaar ka fakar duwan labadaba way jira jireen waxay lahaayeen qaar ogow saas hadday tahay raalli baad ka tahay kufrinimo lagu raalli noqdo weeyaan kan weeyaan bay tahay waa gartay marka su-aasha halkaa la isweydiin kara waxa weeyaan marka dad fara badan bay gacanta shabaab saas ugu baxay aad sheegtay oo dad badan oo rayida maxaan ku yidhaha waxba galabsan qalad lagu dilay sida aad adigu sheegtayba marka ma ka qoomaysaa shabaab inaad ka mid noqotay
waa horta weligayguba anigu mu'aamaraad iyo laablaab maba ka shaqaynin mana la igu yaqaano dheerana wuxuu igu haystay oo warkuu sheegay waad maqlaysay ka dhex raadi weligay ani waxaan aaminsanaa dadka inaan la dhirin dawladnimada la raadiyo wixii dawli ah in lala diriro wixii xaqana lala shaqeeyo intaas un baan qaray qofka bani aadanka ah bani aadanka oo dhanba kulli ibnu aadan khata khayru khataa'ina tawaabuun wax kastoo khaldan waxay noqdaanba oon anigu ku khaldamay rabbigay baan uga toobad keenaya iyadoo cidda qasbaysa aan la arag wixii wax kastoo wanaagsanayoo aan samayna sameeyeyna ka dhoobamay maayo waaya su-aasha kale ee hadda xilligan ku jirta saaxada siyaasadda iyo soomaalida dhegeystayaashayna dhegeysanaysa waxa weeyaan al-shabaab ma yihiin urur lala hadli karo diyaar ma u yihiin wada xaajood jawaabtaada
kan hataa meel haddaan kaga kaga kaga noqdo dadka dadka iyo dadka hala daayada waxyaabaha ugu daran oo nimankaas aan aan ku dirirnay ba ahayd waad og tahay baydhabo markaan galnay dadkii joogay xildhibaano toddoba miyaa sideed miyaa iyo dad badan baan meesha ugu tagnay runtii markii waa la hadalnay oo meesha hadal bay uga baxeen qofna ma aanan wax yeelayn maalinkaas axmed baa noola waa isoo wacay wuxuu igu yiri qadiyada baydhaba aad ka samaysay saameyn weyn bay nagu yeelatay waa in dawo loo hela markaasaan ku iri maxaa u dawo ah wuxuu igu yiri dadkaas waa in birta laga aslaa maanta waxaa fiicnaan lahayd inuu noolaan lahaayo uu ii jawaabi karo laakiin man abaayo waa warjiray maalinkaasna qofna laguma dilin meeshaas oo si nabada dadki waxaan ku nidi anigu cid kastoo dawlad la shaqaysay kulli waa afis guud cidna ma haysano waana qaabka aan rabnay in lagu socdo oo nalaga diiday waa qaabka runtii taalibaan intay qaadatay hadda wadankoodii ay ku joogaan ay shacabkoodii heshiis kula yihiin waad aragtay oo qofkii maalinba hataa nin gaala a maalin meel ama shir la gala waa gaalowday waa kuwaan lehe waa kuwa hadda taalibaan safiiradii iyo dawladihii iyo dunyadii o dhan ay dhex fadhido ay u gacanahaasinayaan lixda wadan oo xuduuda lale kulli ay leeyihiin calaaqadeena way fiican tahay ninkii keligiisa qod isku soo xiro oo yidhaahdo keligay baa muslim harun horta adoo raalli ah laba ari laba qodaba waxyaab leday sameeyeen nimankaanun islaamnimadii bay madaxa kugtiisa saarteen oy dhaheen qofkaan qabana waa gelinaynaa kaan qabana waa ka beenayn qofki ra'yi nagu khilaafa muslimba ma ahan dawladnimadiina junuubkaa hadda haystaa afduubeen waxay leeyihiin carar xildhibaan ma noqonaysid wasiir ma noqonaysid ma soo gelaysid iyaguna dawladnimadii madaxa kuha ku sitaan labadan waa inay soo dhigaan diintana waa shidad oo dhan isla leh dawladnimadana umada oo dhan ay ka dhexaysa taas markaan harun abo iga raayaan ka tago tan oo su-aasha igu eli kii dambe ha ma lala hadli karaa diyaar mooyin wada hadal ha waa waa lala hadli karaa oo isku jiri jiraan dad ogolaanayo in lala hadlo waa laga helayaa laakiin dawladdii la hadli lahayd dawladdan ma ahan haddii dawlad waaci ah oo qadiyada fahmaysa oo wax miisaamaysa oo wadanka inay dejiso run ka tahay haddii la helo waa la wada hadli karaa laakiin mid lagu wada hadli ma kale dad badan hadda waxaa miisaal loogu soo qaataa aniga waxay leeyihin ninkaasa isu diiday oo meeshii tagay kan haysata waad aragteen hadda waad aragtay labadan beri waxay jawaabahay qorqorayeen waad arkeysa ar qofkii utaga taasaa ku dhacaysaa laleeyahay marka haddii la helo dawlad waaciya oo runtii wax fahmaysa la tashanaysa culamadeeda iyo waxgaradkeeda in yar mooyaane inta badan qaar badan ani waa boqwaayo dawladda anaaba meesha ku hayso mar horeyba ka iman lahaye waaye su-aasha ugu dambaysa an raba inaan ku weydiye waxa weeyaan hamigaaga siyaasadeed miyuu isbedelay hadda oo haddii aad soo baxdo ma tartamaysaa mar kale siyaasadda hamigaaga miyuu isbedelay maya walaal isma bedelin wax badanna waan akriyey runtii hadday bacdo tahay qur-aan tahay wax kale tahay ilaahay baan ugu mahadinahayaa hamiga iyagu isma bedelin in insha allahu tacaala dadka iyaga iyo dalka iyaga aan horumariyaan markasta diyaar u ahaan doonaa insha allahu mama niyad jelin niyad jeli maayaan haddaanan dhiman insha allahu waan siin wadi doonaa masiiradaas ma joojinay